kitaabkii koowaad ee samuu'eel samu'eel cutubka koowaad waxaa jira nin reer ramatayim sofiim ahaa oo degganaa dalkii buuraha lahaa ee reer efrayim magaciisana waxaa la odhan jiray elqaanaa oo wuxuu ahaa ina yaroxaam ina elihu ina tohu ina suuf wuxuuna ahaa reer efraad oo wuxuu lahaa laba naagood middood magaceeda waxaa la odhan jiray xanaah tan kale magaceeduna wuxuu ahaa feniinaah feniinaah carruur bay lahayd laakiinse xanaah carruur ma lahayn oo ninkaasu sannad ka sannad wuxuu ka bixi jiray magaaladiisa oo wuxuu tegi jiray inuu rabbiga ciidamada shiilooh ku caabudo oo allabari u bixiyo oo ceelii labadiisii wiil oo ahaa hofnii iyo fenixaas ee rabbiga wadaaddo u ahaana halkaasay joogeen oo ilqaanaah maalintii uu allabariga bixiyey ayuu qayb siiyey naagtiisii feniinaah iyo wiilasheedii iyo gabdhaheedii oo dhan laakiinse xanaah wuxuu siiyey qayb labanlaab ah maxaa yeelay xanaah wuu jeclaa laakiinse rabbiga maxalkeedii xidhay tii dhibi jirtay ayaa aad uga cadhaysiisay si ay uga xanaajiso maxaa yeelay rabbiga maxalkeedii xidhay oo intuu saas yeelayey sannadka sannad markii ay gurigii rabbiga tagtay ayay ka xanaajisay iyadii taas daraaddeed way oyday oo waxba ma ay cunin markaasaa ninkeedii elqaanaa wuxuu iyadii ku yidhi xanaah maxaad u ooyeysaa oo maxaad wax cuni weyday oo maxaa qalbigaagu u xumaaday miyaanan anigu toban wiil kaaga wanaagsanayn saas aawadeed xanaah way kacday markii ay shiilooh wax ku cuneen oo ay wax cabeen dabadeed haddaba wadaadkii ceelii ahaa wuxuu ku fadhiistay kursigiisii oo ag yiil macbudka ilaah tiirkiisa iyadu aad bay u murugootay oo intay oyday ayay rabbiga bariday markaasay nider nidertay oo waxay tidhi rabbiga ciidamadow haddaad fiidhisid dhibta aan anoo addoontaada ah qabo oo aad isoo xasuusatid ee aadan iiloobin anoo addoontaada ah laakiinse aad isiiso wiil dee markaas cimrigiisa oo dhan waan ku siinayaa rabbiyow oo madaxiisana mandiil lama marin doono oo intii ay rabbiga hortiisa ku baryootamaysay ayuu ceelii fiiriyey afkeedii haddaba xanaa waxay ka hadlaysay qalbigeeda oo bushumaheeda keliya ayaa dhaqdhaqaaqayay laakiinse codkeedii lama maqlin sidaas daraaddeed ceelii wuxuu mooday inay sakraantay markaasaa ceelii wuxuu iyadii ku yidhi ilaa goormaad sakraamaysaa qamrigaaga iska fogee markaasaa xanaah u jawaabtay oo ku tidhi maya sayidkaygiiyow ee waxaan ahay naag ruuxeedu murugaysan yahay oo ma aanan cabin kamri iyo wax lagu sakraamo toona laakiinse naftaydaan rabbiga ku baryayaa anoo addoontaada ah ha igu tirin gabadh xun waayo welwelkayga iyo xanaaqayga batay aawadood ayaa ilaa haatan u hadlayey markaasaa ceelii u jawaabay oo yidhi nabad ku tag oo ilaaha reer binu israa'iil ha ku siiyo baryadaadii aad weyddiisatay markaasay tidhi anoo addoontaada ah naxariis aan kaa helo sidaas daraaddeed naagtii way iska tagtay oo waxa bay cuntay oo wejigeeduna mar dambe ma murugaysnayn markaasay aroor hore kaceen oo rabbiga caabudeen dabadeedna way noqdeen oo yimaadeen gurigoodii raamaa ku yiid markaasaa eliqaanaa u tegay naagtiisii xanaa oo rabbiguna iyadii wuu xasuustay oo markii wakhtigii la gaadhay ayay xaanaha uuraysatay oo ay wiil dhashay oo magiciisiina waxay u bixisay samu'eel oo waxay tidhi maxaa yeelay isagaan rabbiga weyddiistay markaasaa ninkii elqaanaha ahaa iyo reerkiisii oo dhammuba waxay u tageen inay rabbiga u bixiyaan allabarigii sannad walba joogtada u ahaa iyo nidarkiisii laakiinse xanaa ma ay tegin waayo waxay ninkeedii ku tidhi anigu tegi maayo ilaa wiilka naaska laga guriyo dabadeedna waan keeni doonaa inuu rabbiga hortiisa ka muuqdo oo uu halkaas joogo weligiisba markaasaa ninkeedii elqaanaah ku yidhi wixii kula wanaagsan yeel oo iska joog ilaa aad naaska ka gurisid laakiinse rabbigu ereygiisa ha adkeeyo sidaas aawadeed naagtii way iska joogtay oo wiilkii bay nuujisay ilaa ay naaskii ka gurisay oo markay isagii naaska ka gurisay ayay qaadatay oo la tagtay isagii iyo saddex dibi iyo eefaah bur ah iyo qarbeed kamri ah oo waxay isagii keentay gurigii rabbiga ee shiilooh ku yiil oo wiilkuna wuu yaraa markaasay dibi qaleen oo wiilkiina waxay u keeneen ceelii kolkaasay tidhi sayidkaygiiyow waxaan ku dhaaranayaa naftaada nool sayidkaygiiyow waxaan ahay naagtii halkan ku soo ag istaagtay iyadoo rabbiga baryaysa waxaan ka baryey wiilkan oo rabbigu waa i siiyey baryadaydii aan weyddiistay isaga sidaas daraaddeed waxaan isaga siiyey rabbiga oo intuu nool yahay oo dhan waxaa leh oo la siiyey rabbiga oo isna halkaasuu rabbiga ku caabuday